haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii cawayska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijkeenna cawayska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qayb kaloo ka mida sheekooyinkii ku saabsan awaayaha mirqaanka markii uu mirqaamu soo qaaday laamayda macawistii iyo suunkii baa kala tegey hase yeeshee mirqaan aawadii iyo hawadii uu raacaya ku dhacday macawistiisi wuxuu mooda joogaan cagta ula galo macawistii wuu reebayba cagtaabuu sidaa ku yidhi waxa waxaan aad ku joogto isleeyahy sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu caawa ku wada cawayn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana ay barnaamijkay nagula cawayn doonto fanaanada saara ilays
heerkaasi mid aniga igu saabsan maahao dee berbere jacayl iguma helin aniga isagay kolley ku heleen ayaan u malaynayaa barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington cawaysin wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba inta aynaanu gudbayn ee sheekooyinka waayaha mirqaanka iyo weliba halabuurka iyo heesaaga bal markooda dhegaysano heestan ayaan dhalad iyo weliba codka fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi
ifkana waxaanu soo baxay arusamaadu furanto imaankiyo kalgacalkuna isku keena mani anahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux laumo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux laumo waxaan ur habreed galay afariyo tobnaadiyo urur dayax la xera galay afku roob leyo naba adduunyada waxaan imid maalintii islaamko lagu iiday xaramko
aynu intaasi dhegaystayaal kaga nimaadno heestaasi ayaan dhalad oo inoo qaadayay fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi qoomiyado badan oo ku noola meelo ka mida geeska afrika oo ay soomaalidu ku jirto ayaa si joogtaa u isticmaala qaadka waxaana la tilmaamaa inuu dadka qaara saamayn ku yeesho gaar ahaan haddii ay cunaan xaddi ka badan intii ay qaadi karayeen iyadoo laga soo wariyo sheekooyin iyo weliba dhacdooyin qaarkood mahadha ay reebaan islamarkaana beryo laga sii sheekeeyo toddobaadkii hore dhegaystayaal waxaad maqasheen mid ka mida sheekooyinka qaadka iyo weliba waayihiisa oo inala wadaagayay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday oo isagu hore qaadka u cuni jiray hase yeeshee hadda iska joojiyey waxaana uu caawa inala wadaagi doonaa sheeko kale oo ka mida waayihii uu mirqaanku baday amaba uu soo mariyey iyadoo haddii aana dibidii xusuusiya ay toddobaadkii hore inoo joogtay sheekadii ninkii martida ah ee gurigii lagu casuumay isagoo qaawan dhex lugeeyey caawana waxau inala wadaagi doonaa dhacdo kale oo iyaduna la xidhiidha waayahaasi mirqaanka bal haddaba ka hor dhici maayo aan soo dhoweeyo maxamuud oday oo isagu sheekadaasi sidaa u dhacday inoo faahfaahin doonaa oday xaafadda oo maalintaa inan loogu yeedhay inuu bixiyo oo maalintaa layidhi isaga mataqana waa ninkii inanta bixiyey nus kiilo u dhiiba bay yidhahda ama kiiloba waa la ydhahdaa markuu odaygii mirqaamay uu soo baxay sarunta nin aad u xarrago badan buu ahaa markii uu mirqaamuu soo qaaday laamayda macawistii iyo suunkii baa kala tegey hase yeeshee mirqaan aawadii iyo hawadii uu raacaya ku dhacday macawistiisi wuxuu mooda joogaan cagta ula galo macawistii wuu reebayba cagtaabuu sidaa ku yidhi waxa waxaan aad ku joogto isleeyahy haye hase yeeshee markuu socdo qiyaastii hal kiilomitir oo dambe ayaa la joojiyey hallow hebel hebel baa layidhi magaciisaan dhowrayaae kadib markaa markii uu laatay waxay ahaadeen iska warrama xayaa kalaa markuu dhaqaaqay adeer baljoog awey bay dhaa macawistaadii wuu eegay alla tolay waariya waxaan fadaamad qaadmooday cagta ii gashay show yabay ahayd sida runtaa macawistiio bartii taallaa ayaa loogu tegay ninkiina eg cimaamadii sare u huweyey shaarkii waa xidhayey waa xarragoonayaa laakiin macawistiio siibatay daadu qiyaasteeda waad kartaa ninkiiska leeta ninka ku socdo waa waa oday dha waa oday muxtarimo markaa la garanayo ay sheekadaasi ku dhacaysaa
ayay ku dhacaysaa sheekadaasi marka kiilo markaad leedahay inan buu bixiyo kiilo baa laysiiyey kiilona waa qiyaasta qaadka inta waxyaabaha lagu qiyaasa ee lagu cuno miya waa waxyaabaha lagu qiyaaso de kiilaa qiyaastii dee markaa raggu qaad cunbayana laba nin baa cuna marna afar nin baa qaybsada inkastuu qaadkii naga dambeeye yahay badanaa qaadkan jabiska leedhaa iyo qaadkan waaweyne
waxaa jira isagana nin saamaleyl ahaan jiray oo muddada saamaleylka ku raago dee bulshada in badan halkaa kaga jiray taa ninkaas saamaleelka ahaan jiray sida runtaa sheekadaa waxaan ka helay master weji baan ka helay markaa sheekadaas waxay ahayd iyadu sheeka mirqaan laftigeedu aad u cajiiba laakiin maalintaa ninkaasi sida runtaa ma mirqaansanayn haye waxa dhacday ninku muddo dheer oo ah waxaa la ydhahaa qiyaastii labaatan sannadood habeennoolu ahaa habeenkiina uu shantiya barku soo toosayey cashaduu cunto ka yaqaana cuni jiray kadibna waxa dhacday in maalintii dambe berqin la toosiyo ninkii waar inantii walaalkaa dhale ee agoontayd baa maanta la bixinaya istaag laydhaa waxoogay suud loo soo iibiyey markii suudkii loo soo iibiyeyna dee intaanu madashii tegin iyo goobtii lagu bixinaya inantay u siri waa nin horta hadma quraac kugu dambaysay hudheel buu galay farxalkiibuu istaagay dee nin dhallinyaraabuu isku ogaayo tima madow oo tima jilicsan ninkii oo tiimuu ka go'een bidaar yar leh labada dhinac ku leh sida dee mataqaanaa weji nooga sheekeeyey ayaa istaagay muraayadii ku taalay goobta farxalka wuxuu arkay u qaatay inuu nin kale halkan taagan yahy wuxuu idhi adeer faraxalo waa isgaran waaye markaa wuu isgaran waaye suuraddiisii wuu garan waaye adeer faraxalo buu yidhi haye dabeetana markuu cabaar taala uu ninkii sugay ninkiina halkii ka dhaqaaqaya yidhi daa adeer faraxala ama noo gannee wiitarkii baa maqlay inankii hudheelka faraxow waa adigee faraxalo buu yidhi halkaasuu ninkii naxday ku tuusho isagu sawirkiisii garan waayey markaa taa lafteedu waa habsanka waa habsanka uu ku keenay qofka cimrigiisa markaa ninkan uu sugayay uu gowracaaba leeyahay meesha kaaga dhaqaaqee farxalkaa kuu banneeye uu daba taagan yahayba qof kale maaha waa isagii oo iskaran lah waa isla sawirkiisii haa se runta ayuubku ku jiraa walaalkeen sheeka badane de waa maxamed xasan cali weji ayaa sheekadaana aan ka soo xigtay maha sheekooyinka aniga toos iiga sheekeeyo aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday oo sheekadaasi inala wadaagayey dhegaystayaal qayb kaloo sheekooyinkaasi iyo weliba waayahaasi la xidhiidhana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda ee cawayska washington markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaleoo ka mida waraysi ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanada saare axmed cabdilaahi oo ku magac dheer saare lays waxaana dhegaystayaal haddii aan dib idii xusuusiye barnaamijkii kan ka horreeyay ayay sahra inooga warrantay heestii ha igu nicin hantila'aan iyo weliba heesta damal oo iyaduna ka mid a heestii ugu horreeyay ay fanaanadu qaado caawana waxay qaybta labaadtii ugu dambaysay inagula wadaagi doontaa heese ka mida kuwa ay qaado waxaynanu halkii kasi aanba qaadi doonnaa goobtii waraysigu inoo joogay toddobaadkii hore ugu dambayn sahra nasab baynu ka sheekaynay oo intuu fanaanku ama abwaanku oo adiga heestaasi ku siiyey damalkaa weyne jacaylkaa baynu ka sheekaynay heese waxaa jira iyaga laftarkooga dee adaa kolley dadka ka og laakiin haddana la odhan karo taloo masaaray la xidhiidhaan ma qof kale la xidhiidhaan tusaalahaan oo kale haddaan soo qabto heesta laydhaa berbera berigaan berbera isku baranay baa bisinkee jacayl cilmikii budbiga barqaway helay jacaylkaa berbera kugu soo haleelay maxaa ma adigaa mise waa sheeko kale heeskaa walaal waxaa sameeyey berbera waxaa sameeyey in la dhahaa cabdi xuseen dadiisu ka sameeyey aniga wadaadkaygii buu ahaa markaa hadda gabadhay isku barteen xagga berbere buu ka sameeyey haye laakiin heeskaasi mid aniga igu saabsan maaha oo dee berbere wi jacayl iguma helin aniga aad iyo aad isagay kolley ku heleen iyaan u malaynayaa markii dambena waaba qabsado waxaa kuli waana dad jacaylada berbere ku soo jishay aniga de maxaad aniga igu dhiibtay waan kuli adigu maxaa maxaad ila soo doonatay haa de maxaad ila soo doonatay marka walaala berbere xaqiiqdi waa hees aad iyo aad u macaan berigan berbere isku baranay baa bisinkee jacayl igu baahayo cilmi kii budbigay haa cilmi kii budbigay barqawii helay waa hees aad u macaan abwaankuna kulle meel buu ka soo gooyayoo dee haa hisiyo xanuun uma baahno uma baaqaye Ah, mm, uma baahno uma baaqaye hisiyo xanuun uma baahno uma baaqaye Ah, mm, uma baahno uma baaqaye
sahra een, ugu dambayn een, waan ku mahad celinaynaa wakhtigaaga iyo inaad eh, v o a iyo barnaamijka caweyska washington ma nagala qayb qaadato dhegeystayaasha haddaad dib u mushaaxdo ama aad dib u eegto sugaantaadii kala duwanayd kuwii hore kuwii dambe kuwii dhexe maxaad ugu soo gebagabayn lahayd ama aad u soo xuli lahayd wallaahi walaalo horta waxaan dee uun heesahaygii un baan dee qaar kamida kolleyba ugu soo gebagabeyn lahaa heesihii way bateenoo midaan kusoo gebagabeeyey ma garan maayo anigu ergaan kusoo gebagabeyn lahaa ergo
ubadka sida loo korshee afiya dhaqan loo baraa jacaylka asluubsan iyo wanaag lagu ababiya dhammaanaya saamina ayaha cashaqa kasbada abalna waxaa la galaa adduunyada ruux ku jecel amaana isaamina ayaha cashaqa kasbada abalna waxaa la galaa adduunyada ruux ku jecel ergada waxaa loo galaa arrinkaad wayeeru tahay waxaa ka shaki ogba runtii ori loo noqdaa ergada waxaa loo galaa arrinkaad wayeelu tahay waxaad ka shaki ogba runtii ori loo noqdaa inana masiya berriba jacaylkana waa ogbaad sidii ubax nuuraybuu nafta ashqanaar gasho maniyo maniyo maniyo maniyo waraysu doon maniyo maniyo maniyo maniyo waraysu doon inana masiyo berriba jacaylkana waa ogbaad sidii ubax nuuraybuu nafta ashqanaar gasho maniyo maniyo maniyo maniyo waraysu doon maniyo maniyo maniyo maniyo waraysu doon
guud ahaana barnaamijka caweyska ee caawa intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo inaan ku oomanahay dhibkana keligaa ku rabo asaga kaa calmaday xabiib addawaad og tahay